magaalada boorama ayaa lagu qabtay kulankan oo lagu soo bandhigayay maaraynta khataraha ka jira magaalada sida dabka daadadka ka dhasha roobabka cudurrada ka dhala kara qashinka iyo amni darrada kulanka waxaa ka qayb galay maamulka degmada boorama dhakhaatiir xubno ka mid ah laamaha amniga iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha waxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee boorama elyaas cabdiraxmaan iyo duqa degmada boorama maxamuud sheekh ibraahim ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan barnaamij ku saabsan waaxda khataraha degmada boorama oo ah mashruuc muddo ay soo waday mataqaanaayay hay soo wada waday dowladda hoose ee boorama hay-adda v n g iyo ururka dowladda hoose somalilan mashruuca wuxuu ku saabsan yahay sii laskaga kaashan lahaa ka hortegidda maaraynta iyo mataqaanaay waxa weeye ka taxadarka khataraha ay degmooyinku waajahayaan tobabaro badan iyo macluumaad ururin badan iyo mataqaanaa qorsheyn badan kadib wax maanta lasoo gaadhay in kulankii layskula qaadan lahaa halkay shaqadu ka bilaabmayso ama mataqaanaa disaster risk profile ama maarata validation meetingkii baynu wada joognaa halkan sidaad ogtihiin dowladnimadu waa kow horta waxay shaqada ay ka shaqayso waa nafta baniaadanka inay badbaadiso dadka inta ugu badan imika waxa la ayaaba waa gaadiid waxaan samayn doonaa boostaajooyin gaar ah oo ay joogsadaan meelaha gaadiidkan yaryar ee bajaajta loo yaqaan oo khatarta ugu badan magaalada keenay imika khatarta gaadiidka sidoo kalena faa'iido badan u leh dadka haddana u baahan heerkii dowladnimo ee maarayntooda iyo siyaasad in loo dejiyo cad meelaan u samayn doonaa meelaha qaarna restricted bay ka ahaan doonaanoo mari maayaan meelaha dadweynaha iyo caruurta iyo iskuullada iyo meelaha noocaas oo kale ay iskugu yimaadaan anigu muddadan halkan joogo priority number one bay tahay hawshani kulankan ayaa door ka qaadanaya in laga hortago khataraha ay bulshada wajihi karaan kuwaasu ay ka mid yihiin fatahaadaha amni darrada iyo kuwo kale